You're with SBS Radio.
xasan waa mahadsan tahay adiga iyo dadka soomaaliyeed oo dhegeysanaya idaacadda runtii arrinta soomaaliya waa iska meel aada u koley aragtidayda critical oo aada u weyn ayay ayay mareysaa laba arrimoodana sabab u ah in dadku aada iyo aada ay welwel badan u muujiyaan ko dadkii soomaaliyeed oo ama dowladdii federaalka ahayd iyo dowladii goboleedyadii oo aada moodid muddo oo sanadku dhadhawaada qaarkood in xiriirkooda uuna wanaagsaneyn oo aan meel loo wada socon waa qeyb ka mida de waxa halaysan sababto waxa waaye haddii un wuxu dadku ay hogaanku ay meel u wada jeedaan de dhaliiluhu waa yaraa lahaayeen ama cabashooyinku waa yaraa lahaayeen ama rajadu waa ficnaa lahayd qodobkaas waa qodob aada iyo aada muhiim u ah qodobka labaadoo oo isna runtii welwelka muujinaya waxa waaye qodobka nagala dhexeeyo dibadda oo sida dowladaha ama dhibaatadan badda oo kale oo kenya culaysyo badan ay ka muujinayso iyo arrimihii khaliijka oo awal mawqifkii dowladdu qaadatay runtii uu dhibaato iyo faragelin u keenay labada arrimood ayaa uga culays badan runtii waxyaabaha aan isleenahay maaragtay runtii dowladnimadii iyo rajadii la qabay waa waa u dhutunaysaa oo oo gaabis ayay ku keenaysaa waa garta marka maxaad is leedahay tan hadda wadamada dibadahoo kale imaaraadka ha noqdeen dalalka kale oo khaliijka kenya arrimahaas maxaa lagu xallin karaaba is leedahay dowladda doorkeeduse maxaad jeclaan lahay inuu noqdo wallaahi dowladda doorkeedu waxaan jeclaa lahay dadka soomaaliyeed horta hadday mid yihiin oo weliba dadka liidiska ah oo hogaanka ah oo ama dowladda dhexe ha noqote ama dowlad goboleedyada ha noqote hadday khilaafkooda xaliyaan oo arrimaha ay isku hayaan ay xaliyaan waxaan qabaa faragelinta shisheeyuhu saameynteedu aaday noogu yaraa lahayd laakiin hadda waxaa faragelintii sababayo de dadkii meel uma wada socdo waad garan kartaa dhulka soomaaliyeed badii ayaa lagu haystaa oo kenya waxay leedahay waa inaan wadahadal ka galno kuma kalsooni maxkamadda caalamiga ahayd dareenka dadka soomaaliyeed ee muujinaana waxaad arkaysaa in xataa qaar ka mida siyaasiyiinta soomaalida qaarkood ay kenyaba la safan yihiin halkii la miday lahay xoogaga iyo aragtida iyo dareenka iyo dhulka soomaalida inuu yahay dhul lama taabtaan oo lagu maxadgudbaana maxkamadana laga war dhowro marka welwalka jiraa waxa waaye ama talada aan qabnaa waxa waaye in khilaafka hoose dadka soomaaliyeed ay dhamayn haddaysan khilaafka hoose ayna dhamayn dabcan dunida iyo dowladaha danaha laho waa ka gacmo gacmaysanayaan ama waa ka muxuu ahaa daala kulmayo danaysanayaan siday rabaan oo weliba dad soomaaliyeed qaarkood ay la jiraan ayaan filaynaa marka waxa dareenka jira waxa waaye in arrimaha gudaha wax laga qabto oo khilaafaadka jira la xaliyo in la xalina hadda waxaa keenaa systemkan federaalka oo system hanaanku cusub dalka ahay oo dee la qaatay iyadoo aan dastuur dhamaystiran oo dalka uusan jirin oo dastuurkii dalku uu iska qabyo yahay dhowr iyo toban sano oo dadka kala hagi lahay maxkamad ama hay-ad dastuuri oo oo maxkamad madax banaan ama maxkamadii dastuuriga ahayd iyo hay-adihii dastuuriga ahay oo garsoorka ahay oo dadka xitaa kala tilmaami lahay shuruucda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin laftoodu ma dhisna dowlad goboleedyada laftooda dastuuraha u samaysan dastuurada u samaysan iyo dastuurka qaranku in ay iswaafaqsan yihiin inayna iswaafaqsanin xataa weli layskuma eegin marka inahaas ayaa ayaa jiro marka in hoo runta loo soo noqdo ah dalku haddaan gudaha loo soo degin oon dadka soomaaliyeed khilaafaadkooda ayna dhamayn waxaa halis ku jirta midnimada iyo dhulboobka iyo danaha dadka ama kheyraadka dhulka soomaaliyeed laga leeyahay in laga fushado waa garta khilaafyadaas aad sheegtay inay udhexeeyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadda waxaa ugu daran jubbaland iyo galmudug oo labadaba doorasho la filaya goor ay dhacdaba oo khilaaf weyn uu kala dhexeeya dowladda federaalka dabcan laba meelood oo adag bay kala taagan yihiin maxaad is leedahay xalku waa noqon karaa wallahi didhanaanka dowlad goboleedyadu ay ku samaysmeen ayaa keenaa in khilaaf mar walba uu jiro sababto waa iyadoo hadda qodobadii hore aan soo tiriyey oo dastuurada guuduhu ay awalba iska khaldanaayeen oo dee dastuurka dalka iyadoon salka loo dhiga federaal lagu degdegay haddana hanaanka ay dowlad goboleedyadu ku dhasheen marka laga reebo puntland oo ayadu dee fursad labaatan sana ah runtii dadkeeda iyo hogaankeedu ay kusoo dadaaleen kusoo mitideen marka la fiiriyo dowlad goboleedyada kaloo hanaanada ay ku dhasheen waa hanaano runtii iska laablakaceed iyo galmudug mudug waan ognahay doorashadii hogaankii ka horreeyey hogaankan madaxweyne farmaajo ayaa oon si karaash ah ku dhisay iyada oon layska daba jiitamayo oon raalli layskaga ahayn marka lama biciidsan karo in khilaafaadkooda mar walba uuna bislayn oo usan muxuu ahay usan ahayn mid muxuu ahay lagama gudbaana jubbaland lafteeda waad ogtahood iska jabhad qabsatay meeshay ahayd kadibna jabhaddii unbaa xukunkii ku guulaysatay koonfur galbeed ayadana doorashadeeda waa la socotaa marka hanaanka ay dowlad waa dowlado fragile ah oo qaabkii ay ku abuurmeen ama mid hore ama mid dambe ha ahaatee aysan saldhig weyn ayna lahayn marka wax kastaba ha ahaatee in la tanaasulo waxaa hadda khilaafka keenayana waxaa ugu badan oo dareen dad badan oo ay qabaan in dowladda dhexane ay raadinayso dad ay la shaqay kartaahu inay ka soo baxaan meesha qoladan dowlad goboleedyada ahuna ay u arkaan in ayaga duulaan lagu yahay oo ayaga laftoodu dee aysan lahayn doorashadoodii aysan transparency aysan ka dhigayn sidii doorashadii puntland oo kale oo la raba in in wax la boobo ama muddokororsi dheeraada in la sameeyo dowladda lafteeda la dareensan yahay inay dad iyo siyaasiyiin cusub maamul goboleedyada ay abuurinayso marka kulli waxaad moodaa danaa ka wada muuqda meesha marka danaha inta laga yimaado dadka soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed ama heer qaran ama heer dowlad goboleed fursadaad hesheen dalka waa xakunteen dadka soomaaliyeed fursaddaa ma wada helin marka in runta loo soo daadego oo dadka aan muxuu ahay haddii alla ku imahayo damac dheeraada iyo twenty twenty fakeraadeeda iyo waqti aan lay kordhiyey iyo anaa jabhada oo haysta inta laga yimaado qofka uu iimaansado muddadii la doortay hadday ka dhammaato si transparency oo muuqato in doorasho loo galo marka anigu xalalka kolley noocyadaasaan u arka waa garta tan u dambaysa dabcan maamuladaas aad sheegtay in ay cusub yihiin weli farajaal yihiin waxaa ka mid a maamulka hirshabelle oo laftigiisa hadda ayaamahan khilaaf ka taagnaa gaar ahaan magaalada beledweyne oo guddoomiyaha gobolka madaxweyne uu ka qaaday isaguna u diiday wararkii u dambeeyeyna sarkaal ayaa ku dhintay iska horimaad gobolkaas ka dhacay aad baad ugu dhuundalooshaabaan isleeyahay gobolkaas maxaad isleedahay khilaafkaasu waa ka dhashay maxaase lagu xallin karaa isaga marka hore aad baan uga xumahay sarkaalkaas ku dhintay meesha maxamed macow nin sarkaal ahoo dhalinyaro ah oo taliyo qaybeed uu ahay wuxuuna ku dhintay runtii khilaaf gacanka hadal keenay amaba muuqdayba maalmahan oo dhan dee hirshabeelle waa ugu sii liidataa maamul goboleedyada sababta waxa waaye dhismaheediina ma ahayn dhismo laga wada qayb galay dhismo crash lagu sameeyey oo dana laga lahaayo ujeedadu ahayd twenty sixteen doorashadeeda sidii dib loogu soo noqon lahay ahayd ma ahayn dhismo sal ballaaran oo dadka laga soo bilaabay hoos iyadoo cabashooyinkaasu ay jiraan ayaa haddana waxaa muuqdo dee wax qabad la-aan muuqda sababta waxa waaye dee hirshabeelle dekedana ma laha dhaqaalo weyno ay ku baxsataan ma laha marka de caqliga hadda gobolkan hiiraan buuqiisa yaallaaho ama ilaa lix jeer loo bedelay ama ilaa toban jeer loo bedelay saddexdii sanoo lasoo dhaaftay waxa waaye canshuuraadka yararkaa oo kasoo baxa meesha unbaa lagu loolamaya maahan hadda maslaxad kale oo ummaddaa loo qabanaya uma jirto marka mararka hore waxaan ka tacsiyenaya ninka odaga oo geeriyooday marka labaad waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo hana loo soo noqdo in dadka maatada oo masaakiinta dowlad la-aanta labaatanka soddonka sano dowlad la-aanta aan lagu dal dagaalamin oon loogu dal dagaalamin dana laleeyahay iyo nin la magacaabay iyo nin haddii aan bulshada aan ayna rabinoo dusha looga keenay iyo mid asagoo kursigiisa ilaashanaya waxyaabahaasoo dhan waxaan u arkaa inay yihiin waxyaaba gafafa ama khaladaada oo dadku ayna mudnayn soomaaliyeed ragga hadda hogaaminaya meelahaasna waxaan leeyahay inay ka waantoobaan haddee arrintaasu faraha ka sii baxdo mas-uuliyadda ayagaa dhabarka u ridanayo hore iyo gadaalba
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.